جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo xabadjoojinta bariga dhexe ayaa gashay maalintii saddexaad iyadoona dhanka kale yahuudda ay gantaallo culus ku garaacayso dalka lubnaan maxkamadaha wilaayaadka islaamiga baay iyo jubbada dhexe ayaa fuliyey xad ka mid ah xuduudda allah kuwaasi oo ka kala dhacay fagaarayaasha jilib iyo buulafullaay dowladaha xabashida itoobiya jabaan iyo maamulka sahyuunada yahuudda ayaa ku loolamaya gacan ku-dhigista dekadda berberaha ee waqooyiga dalka soomaaliya sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan xalqada afaraad warbixinno aan ugu magac darnay baraaraha u furow
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أنزلتم جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal waa subax jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka shawaal kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada warkeenna ugu doorka roon ayay intaasi ahaayeen haatanna isagii oo faahfaahsan xabad joojinta bariga dhexe ayaa gashay maalintii saddexaad iyadoona dhanka kale yahuudda gantaallo culus ay ku garaacayso dalka lubnaan haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaan wax ka weydiinay nuur cali warsame abuushayba aad baad u mahadsan tahay walaalka maalintii saddexaad ayuu galay heshiiska xabadjoojinta ee u dhexeeya maraykanka iyo iiraan kaasoo muddo laba toddobaad ku siman lagu heshiiyey in xabaddu ay sii joogsato wakaaladda wararka faris ee iiraan ay leedahay ayaa soo xigatay ila sheegaya in iiraan ay u sheegtay dhinaca bakistan inaysan ka qayb geli doonin wadahadallada nabadda ee ay la yeelanayso maraykanka ee ka dhici doono magaalada islaamabaad ee caasimadda dalka bakistan ilaa laga gaaro xabad joojin ka dhaqangasha waddanka lubnaan madaxweynaha dowladda sawiyadda maraykanka silibiga trump ayaa uga digay iiraan inay cashuuro ku soo ururto maraakiibta shidaalka ee mara marinbiyoodka hormuus kadib markii tehraan ay ogolaatay inay dib u furto marinka muhiimka ah qaybna ka ah xabad joojinta soconaysa labada toddobaad trump wuxuu sheegay qoraal uu ku daabacay bartiisa truth social ee uu kula xiriiro bulshada in ay jiraan warar sheegaya in iiraan ay cashuuro ka qaado maraakiibta shidaalka ee maraya hormuus isagoo yidri waa laga wanaagsan yahay inay sidaasi samayso haddii ay sameeyaanna waa inay si deg deg ah u joojiyaan dhanka kale wasiirka gaashaandhigga bakistan ayaa yuhuudda ku sheegay shar iyo habaarka bani aadamka wasiirka gaashaandhigga bakistan khawaja maxamed asiif ayaa si kulul u weeraray yuhuudda isagoo ku tilmaamay shar iyo habaarka aadanaha yuhuudda ayaa ka falcelisay hadalkaasi xilli duqeymaha yuhuudda ee lubnaan ay sii socdaan inkastoo xabad joojin dhexmartay maraykanka iyo iiraan oo bakistan dhexdhexaadisay islamarkaana la filayo wadahadallo sabtida ka dhaca islaamabaad asif wuxuu bartii saxa ama x twitter ku sheegay in yuhuuddu ay dishay dad rayd oo aan waxba galabsan marka hore khaza kadib iiraan haddana lubnaan isagoo intaa ku daray in dhiigdaadintu ay si joogto ah u socoto wuxuu sidoo kale yidhi waxaan allah ka baryayaa in naarta lagu gubo kuwii dhisay dowladdan kansarka ah ee dhulka falastiin si looga takhaluso yuhuudda yurub hadalladan waxay imaanayaan kadib heshiis xabad joojin ah oo laba toddobaad ah oo ay gaareen maraykanka iyo iiraan iyadoo bakistan dhexdhexaadisay si loo gaaro heshiis kama dambays ah oo lagu soo afjaro dagaalkii bilowday siddeed iyo labaatankii febraayo kaasoo sababay kumnaan dhimasho iyo dhaawac xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa sheegay in baaqa wasiirka bakistan uu yahay mid kicin ah oo aan la aqbali karin isagoo intaa ku daray in hadal noocaas ah aan la aqbali karin dowlad sheeganaysa inay dhexdhexaad tahay inkasta oo iiraan iyo bakistan ay sheegeen in lubnaan ay ku jirto heshiiska xabad joojinta maraykanka iyo yuhuudda halka yuhuudda ay sii wado duqaymo culus oo ay ka geysanayso lubnaan weeraradan ayaa sababay dhimashada in ka badan saddex boqol oo qof iyo dhaawaca boqolaal kale labadii maalmood ee ugu horreysay xabad joojinta sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka lubnaan waxaa sidoo kale socda gurmadka dadka ku hoos jira burburka iyo aqoonsiga meydadka sida warbixinada rasmiga ay sheegayaan tirada guud ee khasaaraha ka dhashay weerarada yuhuudda ee lubnaan laga bilaabo labadii maarso ilaa sagaalka abriil oo shalay ahayd ayaa gaartay kun sideed boqol siddeetan sideed dhimasho ah iyo lix kun sagaashan iyo labo dhaawac ah iyadoo ku dhowaad hal dhibic lix milyan oo qof ay barakaceen ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda iiraan saciid kadibazada ayaa sheegay in tehraan ay ku dhoweyd inay jawaab militari bixiso kadib xadgudubka yuhuudda ee xabad joojinta balse bakistan ay soo faragelisay wuxuu sheegay in wafdiga iiraan uu tegi doono islaamabaad si uga qayb galo wadahadallada nabadda isagoo tilmaamay in saacadaha soo socda ay aada muhiim u yihiin islamarkaana nabad kasta ay tahay inay ku jirto lubnaan mas-uul kale oo iiraani ah ayaa sheegay in joojinta weerarada yuhuudda ee lubnaan ay tahay shardi muhiim ah oo lagu guulaysan karo heshiis kasta isagoo ugu baaqay maraykanka inuu joojiyo taageerada howlgallada yuhuudda sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas ciraaqji ayaa sheegay in joojinta weerarada yuhuudda ee lubnaan ay tahay qayb lama horaan ah oo heshiiska xabad joojinta qayb ka ah gudoomiyaha baarlamanka iiraan maxamed baaqir khalibaaf ayaa isna ka digay in jebinta heshiiska ay keeni doonto jawaab degdeg ah wuxuu sheegay in lubnaan iyo xulafada kale ay yihiin qayb ka mid ah heshiiska islamarkaana ra-iisul wasaaraha bakistan uu arrintaasi si cad u sheegay sidoo kale ilo iiraan ah ayaa sheegay in tehraan ay rabto in dhammaadka dagaalka lagu xaqiijiyo go-aan ka soo baxa golaha ammaanka ee waxaa loogu yeero qaramadii midoobay iyo in hantida iiraan la sii daayo sidaasi silimada iiraan waxay sheegtay in aysan ogolaan doonin in ka badan shan iyo toban markab maalintii inay maraan marinbiyoodka hormuus sida ku cad heshiiska madaxweynaha iiraan masuud basajkihan ayaa sheegay in weerarada yuhuudda ee lubnaan ay jebinayaan heshiiska islamarkaana ka dhigi doonaan wadahadallada mid aan micno lahayn wuxuu yidhi farahaygu waxay weli saaran yihiin kicinta rasaasta wuxuuna intaasi ku daray in iiraan aysan ka tegi doonin lubnaan inkastoo iiraan iyo bakistan ay sheegeen in lubnaan ay ku jirto heshiiska maraykanka lala galay haddana yuhuudda ayaa weli duqeyn ka wada waddankaasi maalinkii ugu horreysay xabad joojinta laba boqol konton iyo afar qof ayaa la dilay kun boqol lixdan iyo shan kalena waa la dhaawacay sida ay sheegtay difaaca rayidka lubnaan ra-iisul wasaaraha lubnaan nawaaf salaam ayaa dalbaday in si cad loo xaqiijiyo in lubnaan ay ku jirto heshiiska isagoo ammaanay doorka bakistan ra-iisul wasaaraha bakistan shahbaas shariif ayaa dhankiisa cambaareeyey weerarada yuhuudda wuxuuna sheegay in dalkiisu sii wadi doono dadaalada lagu xoojinayo xabad joojinta iyadoo weli uu jiro jahwareer ku saabsan heshiiska ururka isku magacaabay xisbullah ayaa dib u bilaabay weeraro ka dhan ah yuhuudda kadib duqaymo dhiig badan ku daatay oo ka dhacay lubnaan taasoo kordhisay cabsi laga qabo in xabad joojintu burburto oo dagaal xoogan uu qarxo aad baad u mahadsantahay abushayba maxkamadaha wilaayaadka islaamiga baay iyo jubbada dhexe ayaa fuliyey xad ka mid ah xuduudda allah kuwaasi oo ka kala dhacay fagaarayaasha jirib iyo buulafullaay cuhmaan axmed dhubow ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya
waxay isqariyaan bah oo ay sidoo kale ku noolaadaan dhiigga muslimiinta waxaa la soo taagay fagaarayaasha kadib markii ay iibsadeen diintooda kuna iibsadeen shilimaad sun ah muddo badan oo ay sahan u ahaayeen sirdoonnada gaalada waxaa sagaal ka mida jawaasiistaasi la soo taagay fagaarayaasha wilaayaadka baay iyo jubbada dhexe intii ay iyagu ku daba jireenna daadinta dhiigga haldoorka ummadda baylahana ugu dhigeen diyaaradaha siliibiyiinta sidoo kalena aabbayaashu daafiyeen carruur badan kana dhigeen agoommo waxaa iyagana mugdi noqday guryahooda waana caddaaladda allaah iyo in laga gudo wixii ay geysteen lana dhadhansiiyo dhibkii iyagaba ay u geysteen dadkii ay sababta ugu noqdeen in ay adduunka dhaafiyaan indhaha haliyada muslimiinta oo iyagana xilli kasta ku dadaalaya dabagalkooda ayaa marar badan fagaarayaasha soo taagay dhagarqabayaal gaaloobay waxaana ka mid ahaa maxamed aadan gaabow oo u shaqaynayay jawaasiista maamulka gaalaraaca ee isku magacaabay jubbaland maxamed xasan colaad oo isna camiil u ahaa jawaasiista ka shaqaysa gobolka gado mustaf cismaan cabdi oo ka mid ahaa jawaasiista riddada xamar siidii xasan oo isna ka mid ahaa jawaasiista ka shaqaysa gobolka shabeellada hoose xasan aadan maadey oo isna u shaqaynayay jawaasiista maamulka gaalaraaca ee isku magacaabay koonfur galbeed shantaasi jawaasiista ah ayaa shalay la soo taagay fagaaraha macalin aadan xaashi ciirow halkaasoo ay soo xaadireen boqolaal dad ah oo ka soo qayb galay fulinta xukunka waxaana goobta laga akhriyey xukunkii ka soo baxay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xaddu ridda ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waannasaara wliyaa bacduhum wliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه rawaahu aljamaacatu ilaa muslima xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal haddana waxaan gudagelaynaa fulinta xukunka ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka
dhanka kale degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa fagaaro ku yeela lagu toogtay ilaa iyo afar xubnood oo jawaasiis u ahaa sirdoonnada siliibiyiinta iyo riddada halkii uu ka dhacayay xukunka waxaa ku sugnaa dadweyne aad u fara badan oo uu soo daabasho tegay fulinta xadkaasi ka mid ah xuduudda allaah jaasuuska koowaad ayaana ahaa caliyow nuurow ibraahim ilkacase wuxuuna ahaa jaasuus la shaqaynayay sirdoonka ashaadala dirirkah ee isku magacaabay jubbaland wuxuuna ka qayb qaatay howlgallo uu cadowgu ka geystay deegaanno dhaca duleedka magaalada kismaayo maxamed yuusuf warsame galti waa jaasuuska labaad ee shalay lagu toogtay fagaaraha ku yaala degmada buulafullaay kaas oo la shaqaynayay sirdoonka maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan jaasuuska saddexaad ee shalay lagu dilay fagaaraha degmada buulafullaay wuxuu ahaa muxyidiin maxamed axmed wuxuuna ahaa jaasuus la shaqaynayay murtadiinta ku sugan magaalada marka ee wilaayada shabeellada hoose siciid ooyow aadan waxa uu ahaa jaasuuska afaraad ee shalay lagu toogtay fagaaraha fullaay wuxuuna ahaa jaasuus muddo toddoba sana ah la shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo kuwa riddada isaga oo ka qayb qaatay duqaymo fara badan oo ka dhacay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ugu dambeyn waxaa fagaaraha laga akhriyey xukunka ka soo baxay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka
intaa kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyay eedaysanayaasha kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay falka ay ku dhaceen shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in laga wada fuliyo eedaysanayaasha dhammaantooda dil xaduridda ah almaraajic qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحو كسغنا ذي قرال كودا وبالله توفيق هدرتان وحن قد قلينا فلنت حكمك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر hoggaanka mujaahidiinta ayaa marar badan baaq toobadkeena u diray jawaasiista waxaana looga digay falalka gaalnimada ah iyo halka uu ahaanayo masiirkooda marka ay ku dhintaan gaalnimada iyagoo u hoggaansamaya awaamiirta gaalada waxaa sidoo kale baaqa xilli kasta dira culimmada kuwaas oo dadka uga diga in ay ku kadsomaan dhagaraha cadowga dadkii loo jaajuusahayo lacag baa la soo tuurayaa siddeed doolar boqol doolar oo maxaa looga danlaya waxa lagaaga sabanaya waa maxay ciddaad u jaajuusaysa ma taqaana aakhiradaad iyo adduunkaaga ma boqol doolar baa u halaynaysaa markaasaa mujaahidiinta halkaani marayaan sharaxaan qaadaya waxaan ugu ridayaa mataqaan dadka waa in caqli waa in la soo celiyaa waa in laiswacyigeliyaa dadka u jaajuusaya dadkan dawlada ma aha meeshan dawlada kama jirto qabrigaagaad waxaa ku xiraysaa miino qarxaysa weligeed iyo allaheed kumanayaal sano qabriga aad ku jirto hadda miina maalin walba bug saacad walba bug kugu haynaysa ka waran jahanamo haddaad ku waaraysid ka waran weliga ayaa laha laabihiina fiiha axqaaban weligood iyo allahood ka biximayaanba marka aynu fakarno dowladaha xabashida itoobiya jabaan iyo maamulka sahyuuneedda yahuudda ayaa ku loolamaya gacan ku-dhigista dekadda berberaha ee waqooyiga dalka soomaaliya marwaan moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya adis standar oo ah wargeys itoobiyaan ah ayaa daabacay maqaal uu ku iftiiminayo isbeddel istaraatiijiyadeed oo uu sheegay inuu ku yimid geeska afrika kadib markii yahuuddu ay dabayaaqada labada kun shan iyo labaatan dal madax bannaan u aqoonsatay maamulka ashaadoola diriirka somalilan maqaalkan oo ay qortay gabar u dhalatay waddanka jabaan oo falanqaysa arrimaha siyaasadda ayaa lagu sheegay in isbeddelkan uu abuuray isbihaysi saddex geesood ah oo u dhexeeya yahuudda somalilan iyo etoobiya ujeedooyinka ugu waaweyn ee isbahaysigani loo alkumay ayuu maqaalku tibaaxayaa inay ka mid tahay xaqiijinta damaca badeed ee etoobiya iyo xoojinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee labada kun afar iyo labaatan iyo adisaabo ku kala saxiixdeen muuse biixi iyo abiy axmed meelaha sida weyn loogu rajo weyn yahay in etoobiya ay marinkan ka hesho ayuu maqaalku tilmaamayaa inay ka mid tahay magaalo marsada berbera oo ka mid ah goobaha ugu istaraatiijisan dunida ee allah subxaanahu watacaala uu ku manaystay ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed gabadhan jabaaneeska ah ee qortay maqaalkan ayaa sheegtay in dowladda jabaan ay u aragto badda cas iyo marinka baabulmandaba meel muhiim u ah ganacsigeeda iyo amniga indo basifika oo isku xira dalal badan sidaas darteedna ay taageerayso isbahaysigan saddex geesoodka ah sidoo kale qormadu waxay ka shanqarisay in aragtida jabaan ee indo basifik ama f o i b oo ah istaraatiijiyad siyaasadeed oo hormuud ay ka yihiin dalalka jabaan maraykanka iyo hindiya ay la jaanqaadayso dadaalka etoobiya ah inay saldhig badeed iyo ganacsi ka samaysato magaalada berbera maqaalka waxaa kaloo hoosta ka xariiqay in mataaneynta magaalooyinka berbere iyo adisababo uu noqonayo mashruuc dhaqaale oo weyn oo isku xiri doona warshadaha ganacsiga iyo teknolojiyadda gaar ahaan markay iskaashi la sameeyaan kayaanka sahayanada iyo dowladda jabaan qormadu waxay si cad u tilmaamtay in jabaan etoobiya iyo yahuuddu ay dano istaraatiijiyadeed oo muhiim ah ka leeyihiin aqoonsiga maamulka dabadhilifka ah ee somalilan islamarkaana lagu xaqiijiyo mustaqbalka dhaqaalaha amniga iyo waddooyinka ganacsiga ee dalalka indo basifika ugu dambeyn waxa uu ku doodayaa maqaalkan lagu daabacay adis standard ee midnimada dhabta ah ee gobolka ay ku jirto maamul shaqaynaya balse aanay ku jirin khariidad fashilantay waxaanu ku baaqay in la aqbalo maamulka somalilan oo uu ku sifeeyey inuu yahay xaqiiqo jirta aad baad u mahadsantahay marwaan sidoo kale warkeena waxaad ku maqli doontaan xalqada afaraad warbixinno aan ugu magac darnay baraaraha u furow waa kan bashiir muxaydiin abu ayman
mid ka mid a waxqabadka muuqda iyo astaamaha u furow waa in degmadani ay dadkeeda iskutashi u kabeen kaabayaasheeda muhiimka ah oo ah caafimaadka xarumaha caafimaadku waa kuwo muhiim u ah deegaan kasta waana mid ay ku xidhan yihiin bacdallaahi badqabka caafimaad ee bulshada iyaga oo dareensan baahidaasi weyn ee laga maarmaan kuwa nolosha ayaa halkan laga dhisay mid ka mid a cisbitaallada ugu waaweyn uguna casrisan ee ku yaalla wilaayada islaamiga ah ee baay xilli aan booqasho ku joogay magaaladan ayaan tagay ufuro hosbitaal xilli dhakhaatiirtu ay ku jireen shaqa maalmoodkooda goobtan caafimaadka keliya ma ahan mid u adeegta deegaanka iyo dadkiisa ee waa xarun daryeesha bulshada ku dhaqan gobollada iyo degmooyinka dariskala ah ufurow mas-uul ka tirsan maamulka cisbitalka ayaan kala sheekaystay sheekada ufurow hosbitaal lagu dhisay qarashka ku baxay dhismaha isbitalkan adeegyada uu hadda qabto iyo baahida uu daboolay intaba yaka talan ini una dhisano isbitaal oonoo kaafiyaw baahada caafimaadka degmadunoo kaafiyaw ani una dhisano yaka talani kabeel ahaan yaan ka talani kabacdi ilaahay garabnaysii ada wa islakaahi wa an gurmadi iyadoo oo maamulkan unu ku halni garab iyo ogolaasho ilaahani garab galay siiya ka dhasani isbitaal isbitaalkaas oo dhowr qiibood ka kooban qarash oo nookabati boqol iyo lixdan iyo dhowr kun dolar yala ka dhasi isbitaalkaas oo hadda ka kooban dhismadiis lixa qol jiif ah qol oo emergency ah qol raajo ah qol shaybaar ah qol oo delivery ah dhalme ah iyo qol oo farmasi ah iyo holwiino oo weytinga ah leh oo bukaanada ka sugaayaan jawaabo iyo walaa dhakhtarka jawaabasha iyo ka sugaayaan dhammaantii ubahdana wada dhagaxa ah ibogaas yaa ka koobayni madii la dhisi kubacda haddana beeso oo boqol kun eh hasku aruuriyeen yalla ka qarashii isbitaalkii qalabsheey qiibta dhalmada qiibta oo saalada qaliinka macal mashiine oo shaybaare raajidiyo altarazonsha kombyutarka oo urku jirka dhammaantii oo macal daawadiis yalla ka qarashii boqol kun dolar tiyala ka furi alxamdulilah ilaahay garabnaysay walbadana oo madii horowna dhibaatanka jarni rafaadlin baraay laka rafaaday dhan yah horumarku deerni meel badan ana ninku kooyahay inkastoo muddo kooban uu furan yahay haddana isbitalka u furow waa mid bixiya dadaal weyn agaasimaha isbitalka ayaa xilli uu ku guda jiray shaqa maalmeedkiisa inooga warramay bukaanada ay qaabileen iyo qeybaha isbitalka uu ka kooban yahay u furow hosbitaal keliya ma ahan xarun caafimaad oo lagu guulaystay dhismaheeda ee balse sidoo kale waa madaraso ay ka soo aflaxaan waxna ku bartaan dhakhaatiirta mustaqbalka isbitaalka waxaa la furay taariq labaatan iyo sideed bishii sideedaad labada kun labaatan iyo afartii isbitaalka inta uu furan yahay ku dhowaad ilaa iyo toddoba kun lix boqol iyo siddeetan bukaan bukaan jiif ayaan qabanay bukaan socod waxaan qabanay isagana toban kun iyo shan boqol marka waxaan is leeyahay baahiyihii deegaankan ka jiray boqolkiiba boqol isbitaalka uu qabtay waxaan rajaynaynaa inaan adeegyo cusubna aan soo kordhino kusoo dhawaada ee isbitaalka guud ee degmada ufurow isbitaalka waxaa jirtay abaaro badan iyo waxbaa dhacay ee bulshada intooda badan oo iska tabaalaysan yihiin marka waxaa la gartay in maalin bulshadu si bilaash ah lagu baaro baaritaanada maalinka axadda waa maalin bulshada looga deeqay oo si bilaash ah looga adeego waana wax ayaga jeebkooda ay ka bixinayaan oo ay bulshada ku celinayaan taas ayaan ugu talagalnay si dadka oo aan awoodin inay baaritaanada iyo waxyaalahaas ay iska bixiyaan maalintaas ay ugu faa'iidaystaan
فوق الكواكب نجمنا ما للنماء منافس كل المصانع دوننا ما للنماء منافس كل المصانع دوننا كل السنين شواهد ما للطليعة beeruhu iyaguna waa jaanib kale oo ka mid ah baraaraha ay haystaan reer ufurow degmadani soo koraysa waxay ganacsatadeeda isku xilqaameen inay yeeshaan wax soo saar gudaha ah intii aan ku guda jiray booqashadii ufurow ayaan gaaray beer weyn oo ku taalla magaalada halkaas oo ay ka baxayaan qeybaha kala duwan ee qudaarta arrinta xusidda mudanna waxa ay tahay inay beertan ay haysato waraab casri ah milkiilaha beertan ayaa ina dhex martay sheekadan isagoo iiga warbixinaya beerta asbaabaha keena inuu aasaaso iyo dalagyada hadda ku beeran xasun guudoo liyaraan degmada ufuroo ka dhalada eelinoo ka barbaari alxamdulilah adaa ganacsi ahaay aybawaa bal ma iska day fikir anti oo beer qudaareed magaaladan antiana ka tacbo maybuwaa bal iska day alxamdulilah adaa bifadlilaahi wamanihi karami ilaahayaanii guulaysi ilaahayaa sababtana laahay bacdallaahina maybuwaa juhdi ah ilaahay aanu hemiyana geliya ka ta'abni ad alxamdulilah ilaahay ba kama hasan marka hore ceelaad diyaarisay markii hore ha markii hore aala qodi ha origa qodi ada ee, muddooyin bacda dhowr bilood kadib daartanga taabni ilaahay baa kama hasan ee, bal hata tan ada araga haytuu haddii marayda inu dhaha kooyaan iyo anaysa hatii ata waa isbedel wiinga kolley hata ku muuqat kolley ada taabshana hata horley baroogaad leeyo hata saddex bilood ha taabni sideed bilood ana taabni alxamdulilah ada qudaaraadaha ku goti oo dhowrka lare ada alxamdulilah sada oo qaraha oo kale qara sokorka oo kale sida oo bahlaan koosta raayaan sida ansalaato oo kale balbalooni sida yaanyo oo kale ada alxamdulilah ada ilaahay baa kama hasan hata taabshana kolley hataa fadahayn haddii ilaahay yar hata horan lana magaaladan lankii ka nool iyoona sida magaalooyinka oo kale kadaydu koro ku fadaan haddii ilaahay yar marka waxyaabaha hadda oo beerta ku beeran ee aan weli soo go'in maxaa ka mid ah may kumid ah sida basal oo kale may buwa hataa beeranta sida liinta oo kale yana hataa oranjeeda sida cambaha oo kale sida babaayiga moos saas oo kale may buwa ilaa yoona dhowr boqoloo geeda ka taal ada alxamdulilah kulley hataa ya horansiilana tacabkaana sasantana haa saas oo kale ugaaska beesha luwaay ee degmada ufurow iyo qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka ayaa aad u soo dhoweeyey mashruucan beerta looga hirgeliyey magaalada ufurow hadda beerta surugno waxyaabaha beerta ka taala waliba kumad ah qari ka taala ee bocoro ka taala yaanyi ka taala ansalaati ka taala barbarooniya ka taala sisinga ka taala nooc kasta moosa ka taala ilaahay ba kama hasan ilaahaygii oo nin suurta geliyey in uun beledki kaanu dhatiis beer qudareed ku halno oo lan oo bulshadaas dhatiya kumade oo ganacsi ah usi iska talladoo een, barnaamijkaas suubiyo hataa waliba alkaale ku faa'iidneehin ceelkaas magaalada maadaama ay ceelal kala lata oo mashaqeeyeen ceelka usuqodadi jiilalkun jiilalkun walaayiba booyade oo degmooyinka deriskaanu ku kooyan ceelkaas alla ku buuyeen yaadoo usu qarash yarna ku qaado magaalada markii hore fuustadiya tumunkuna la gadaay fuusta isu beesa baa ku reebi isu oo bulshada ha ka dhawaayo fuusta biya todoba kumiyam siyeed kumiya warsaas oo kale iyo gadaay oo lanka danayow degmooyinka dariska oo jiilaalka hagali booyido seedaan lanka danayow ilaahay baa kamahadsan markan wali lana ilaahay wali warsadaane dad badan oo haaji xasan guudow oo kale intii ilaahay dhataana ha kubiyo markaan hata may roogne beer gudaareed oo gudaarta ayino ate oo bulshada landiinaba lanka gargaaro haayo oo degmada furow lanla raawa landiinaba haaji xasan guudow ilaahay maalishay hambarakhaay imriya lahabarakhaay awlaadiisa ahludiin allah ka weelo insha allahu deegaanka landiina horumar badan ka suubi iyo hati roogna eediyada landiinaba ma an dareemo hayna farhad iyo naya landiinaba intaas aan dareemo hayna iyo andanosniil roogdu ilaahay ha barakhaay juhdi iyo dadaal badan yaana biyo haytu ee muslimiintana meel biroogan intaas aan sheegana gaaladan ilaahay ha jibiya muslimiintan ilaahay ha korreey gaalada ilaahay iskasaleda meel biroogdu tii dalka iyo tii dibidda aaba alxamdulilah beertan eed iyo eedaan ka faraxsangnaa kaalin wiinganin ka fadhida geema faylanin noo gadanta ilaahay ha barakaay lankee hantidiisa inta geliy oo juhdigan biigeega dhibaatadan jartu ee maylaray agaarkan ad aragahayt iyo gudaartan iyo raashinkan maylaray lan baahanayo deegaanka lanka baahanayo hasaaray waylana jazaakumullahu khayra jazaa us oo kalen ilaahay badi usunolaaji ilaahay imbarakaay iyadan ka faraxsangna horumar oo degmada maylaray ha ka kordhiyanin ata ilaahay barakaaya walaayadii iyo maylaray maamulka arrintan garabnaysiyaynin fasahayn maylana jazaakumullahu khayra jazaa
مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا kani maanta dhegayste waa baraaraha ay haystaan reer ufurow deegaan dadkiisu ay isku tashadeen midhihii ay beerteen ayayna maanta guranayaan allaha fadligiina waxa aynay cawdan iyo barwaaqadan ay ku helanayaana ah ku dhaqanka shareecada islaamka ee allaha fadligii kadib ku yimid dhiigga iyo dhididka mujaahidiinta ku taagan jidka allaah كل المصانع دوننا ما للنماء منافس halkan ayaan dhegaysta ku soo gebagabeeyey booqashadeedii ufurow iyo ka sheekayntii baraarihii aan ku soo arkay kulanti kale ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
نحن النماء يعشق قربكم والعز يعشق قربنا الهون يعشق قربكم والعز يعشق قربنا والعز يعشق قربنا
guud ahaan dhegaystayaal warkiisaha ka aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa intii warkan mid lamid ahaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu